tahay sharmaake sida hore u sheegtaba baarlamaanka soomaaliya maanta waxay u ballansanaayeen in codka kalsoonida ay u qaadaan mooshin laga keenay qaabka loo soo xulayo baarlamaanka jubbaland balse arrinta cusub ayaa ah in kulankii baarlamaanka maanta uusan furmin sababta uu u furmi waayana ay tahay in ilaalada baarlamaanka ay xildhibaanada ku wargeliyeen in hareeraha xarunta golaha shacabka lagu diyaariyey qaraxyo oo ay qaraxyo ku jiraan xildhibaanada ay u sheegeen inay dib uga laabtaan oo aanay gelin xildhibaanaduna arrintaas waa ay ka soo horjeesteen oo xildhibaanada qaarkood ayaa hadda ku sugan xarunta golaha shacabka oo diidan in arrintaasi ay jirto waxayna sheegayaan xildhibaanadu in arrintan la doonayo in dib loogu dhigo mooshinka laga keenay xildhibaanada baarlamaanka jubbaland oo maanta lagu ballansanaayo in codka loo qaado xildhibaanada qaarkood ayaa la arkayay iyagoo ilaalada ka diidaya inay dib uga laabtaan xarunta golaha shacabka waxaana ilaaladu ay sheegeen in hareeraha qaraxyo lagu diyaariyo arrintaasina ay doonayaan in iyagu ay baaritaan ku sameeyaan xildhibaanada ammaankoodana si loo xaqiijiyo in xarunta aanay gelin axmed saciid ilawareedka aad ku leedahay xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ma weydiisay in uu joogay in uu maqan yahay mas-uulkii maanta la doonayay in uu shirgudoomiyo golaha baarlamaanka
gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta lagu ballansanaa inuu kulanka shir gudoomiyo wararka aynu ka leyno xarunta golaha shacabkana waxay sheegayaan in gudoomiyuhu aanu tegin xarunta golaha shacabka kulankuna aanu furmin laakiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo kasoo horjeesta inay xarunta dib uga laabtaan ay ku sugan yihiin hadda xarunta